faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareen
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan saaxiibadana dhagaysanayo halkani waridio cadaado waxaad kusoo dhawaataan warka subaxnimo akhbaaraadka saaka warkaaad ku maqli doontaan kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah baarlamaanka maamulka galmudug oo ka taagan soo jeedin ay sameeyeen xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka galmudug xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo kenya ku eedeeyay inay fargelin ku heyso dalka soomaaliya faahfaahino dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo dhaqdhaqayo ciidanka wada degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle oo tababar u soo xiray ciidamo ka mid noqonaya ciidamada maamulka hirshabeelle qodobadaasi wuxuunu ku soo korray intaa war ku jirna ayaa idiinsoo gudbi doonaa saaxiibadana dhagaysanayo oo goordhaw u diyaargaroowa faahfaahintooda
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan jimco wanaagsan ayaana hawada idinka leenahay saaxiibadana dhagaysanayo waa maalnimo jimco ah taariikhdan ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha saddexaad maarso labada kun iyo labaatanka maanta warka subaxnimo waxaa idin akhrinaya anigoo ah maxamed aadan karaama iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay dood ka soo jeediyeen xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa dood adag ka yeeshay guddoonka golaha ay u gudbiyeen soo jeedinta ay ku codsanayaan in la meelmariyo wax kabedelka qodobka soddonaad ee dastuurka galmudug oo dhigaya in xubin baarlamaanka ka mid ah aysan ka qayb noqon karin golaha wasiirada xildhibaano ka badan labaatan mudane ayaa qaba in xildhibaanada aysan ka mid noqon karin golaha wasiirada waxaa jira xildhibaano badan oo ka soo horjeeda tillaabada looga hor istaagayo inay ka mid noqdaan wasiirada kulanka ayaa waxaa soo xaadirtay afartan iyo siddeed mudane waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed nuur gacal iyo ku-xigeenka labaad faadimo fandi iyadoo xildhibaanada dooda ka hadle oo aad u kala aragti fogaa soo jeedinta wax kabeddelka dastuurka oo mid walba coskanayay qodob uu ku tusaaleynayo xubnaha golaha maalinta sabtida ah ayaa la filayaa in goluhu codka u qaadaan soo jeedintani
faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo dhaqdhaqaayo ciidan ka wada degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose
ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay dhaqdhaqayo ciidan saakay ka wadaan degmada awdhigle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo ay dagaalo ka dhaceen howlgalkani ayaa yimid kadib markii habeen ka hor ay weerar ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada dowladda ku leeyihiin awdhigle ciidamada dowladda xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan hal saac dad ku sugan degmada awdhigle ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in saakay waa berigii hore ciidamada dowladda oo watay gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan lagu arkayay ayagoo dhaqdhaqayo kala duwan ka wada duleedka degmada awdhigle islamarkaana mararka qaar ay risa ridayeen markii uu degmada awdhigle ka dhacay dagaalka ayaa saraakiisha ciidamada waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab hase yeeshee ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah si ay uga saaraan tuulooyinka kale ay weli kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ciidamada danab ay la wareegeen bartamihii sanadkii tegay ee labada kun toban iyo sagaalkii ayaga oo ka samaystay saldhigyo waaweyn waxaana mararka qaar ay weeraro kala kulmaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka mid noqonaya ciidamada maamulka hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle ahna ku-simaha madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen ayaa tababar u soo xiray difacadii saddexaad ee ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabeelle kadib markii munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo lagu qabtay caasimada hirshabeelle ee jowhar munaasabadani tababarka lagu soo xirayay in ka badan laba boqol oo askari oo muddo afar bilood ah uu tababar uga socday dugsiga tababarka hirshabeelle ayagoo si rasmi ah uga mid noqday ciidamada booliska waxaana munaasabadani ka soo qaybgalay wasiirka amniga dowlad goboleedka hirshabeelle hoon maxamed kheyre wasiiro xildhibaano guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka hirshabeelle taliyaha qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliya madax ka socota midowda afrika iyo saraakiil sarsare oo ka socota amisom madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen ayaa ciidamadani cusub uga mahad celiyey dhabar adayga ay muujiyeen muddadii uu tababarka u socday isagoo kula dardaarmay inay ka dhabeeyaan mas-uuliyadda adayga ee dusha u saareen shacabkana u muujiyaan naxariis iyo wada shaqayn dhab ah
xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dowladda waddanka kenya ku eedeeyey inay farin gelin ku hayso arrimaha soomaaliya
xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in xiisada u dhexaysa wadamada soomaaliya ee kenya iyo dagaalkii ka dhacay xuduudda uu saameyn ku leeyahay muranka badda ee u dhexeeyaan labada dowladood xildhibaanka oo la hadlay b b c da ayaa waxa uu sheegay in kenya si cad ugu soo xadgudubtay soomaaliya islamarkaana ay hubeynayso kooxo jabhad ah oo uu la jeeday ciidamada uu hogaamiyo cabdirashiid janan waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay xildhibaan daahir amiin jeesow in dowladda soomaaliya oo dhowr mar kenya ugu digtay inay joojiso fargelinta uu sheegay inay ku hayso arrimaha soomaaliya balse aysan dheg jalaq u siin ugu dambeyn waxa uu sheegay in dowladda waddanka kenya ay weligeed dhibaatooyin ku haysay soomaaliya waxa uuna sheegay in soomaaliya ogoleyn in xuduudeeda lagu sameeyo xadgudub xaqiiqdii kenya mar walba waxay ku xadgudubtaa soomaaliya waxaana sabab u ah ayagoo isku dayaya inay soomaaliya liidaan waxaana kenya u sheegaynaa inay aqoonsato in aan nahay dal daris ah waxaana leenahay kenya dacartii cabto ayaa kula cabaynaa ayuu yidhi xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa waadax waaye waxa muxuu ahay xadka ka socdo sidaad la socotaba arintii badda ayaan anagu aragnaa inay daba taagan tahay barashar ay saareyso dowladda soomaaliya dowladda kenya ayaan u aragnaa tan ugu daran oo aan runtii aan dhihi karo weliba damiinnimo ayaa keenayso waxaa weeye in xadkii madheera iyo iyo muxuu ahay beled xaawo in jabhad lagu aas-aaso oo aad arkayseen inuu dagaal ka dhacay oo shacabkii labada dhinacba ay wax ku noqdeen marka anigu waxaan qabaa arrintan oo dhan waxay daba socotaa arrintii badda xildhibaanadii reer madheera iyo wajeer waad maqlayseen waxaa afkooda ka dhacayay in ay lahaayeen nin ka fakada cadaaladda oo wadankooda soo galay oy dowladda soomaaliya baacsanayso hanaga hanagala celiyo xalka waxaa weeye dowladda kenya oo aqoonsato muxuu ahay in soomaaliya iyo iyada ay diris yihiin inayna isku eegin maraayid weyn ayna isku eegin oo inay murqaweyn tahay uusu arkin waayo soomaaliya murqaweyni iyo murqayire midna wax loogama qaado dowladda kenya xiriirka ay wanaajin wayso oo annaga waa jecelnahay inaan wanaajine waxaa weeye dacaartii cabta ayaan lacabaynaa
guud ahaan dhegaystayaal waxaan jecelnahay warkii subaxnimo aad kala soctay radio cadaado sideed sideed dhibic shan megaartis mant warka maanta waxaa idiin soo saaray cabdifataax cabdulaahi dhoore cabdifataax soomane anigan waxaan nahaa maxamed aadan karaama warkan warkiisa xiga sidaasiyo jimcanimo suuban
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xirmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan